bismillahi alxamdulilah uma salaatu sala calaa rasuulillahi sala allahu alay slam bacd awalan idaacadda risaala iyo bulshada soomaalida dhegeysanaysa intaba waa salaamayaa salaan kadib runtii waxaan la soconaa oo ummadoo dhan hadda baryahan ishu ay ku haysaa xaalada amniga magaalada muqdisho oo xooga aada moodo inay maalmahan dambiyara kasoo baraysay marka dee waxaan leenahay dadaal umayroyaabla amniga waa un dadaalayaan oo afraatan sac waa la taagan yahay waddooyinkii dhagaxyadii iyo jidxiradii iyo meelba waa wadooyinku way xiran yihiin culeys xagga dhankaas waa ka jiraa shacabka waa kaysayaa haddana waxaad moodaa weli inaan amniga lagu guuleysan marka baashu dee meesha iska qaban iska qabanaysa waa garala nahay marka xaalad amni dee hadda sadar muxuu su-aal ka dhan soomaaliya tidhahdaaye waxa dhacaya dee hebel waa ujeedaa
waaya marka maxay tahay caqabada taagan ee adiga kuu muuqda is leedahay in caqabadahaasaa sababay amni darada magaalada ka jirta
wallahi horta niyo sidaan aan la wada soconaba amnigan muddooyinkiian dambaba waa un amni daradu waa iska jiri jirtay laakiin hadda waxaad moodaa maalmahan inay xoogaa yar ay zaa-i tahay waxaa keenaya dee nimanka ayaga ahay oo cadowga ahay culeyska lagu hay jiraad moodaa in yara laga khafiifiyey kol haddaan ayaga culeys ku soconin oo hadda aan weerar ku socon aysan jirin oo ayagaan culeys lagu haynin culeyska marka waa dareemi kartaa waxay usoo rogayaan meeshii dhanka kale oo kasoo horjeeda marka ayagaa horar ah ayagaa hadda weerar ah taas ayaa waxay keenaysaa in amniga uu faraha kasii baxo de meesha la baratilmaameysana inta badan dawaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya culeyskuna hadda dee iyadow ka jiriyaa waxaana keenaya dee nimankii weerar laguma ahan difaac naf loo hadda xoog loo yaalana ma jiriyo dee jabadeintuna qaab loo difaac lama yaqaano nin naftiisu huraayo waa adag tahay waa dhib badan tahay hadda meel isaga dhisanaya gaadiidka laakiin waxay u baahan tahay waxaana in maskax degan iyo maaragtay xalla caafimaad qaba in wax lagu maareeyo waxay kale u baahan tahay in cadowga meesha uu joogo lagula dagaalamo goobta uu joogo lagula dagaalamo u baahan tahay sheekh yuusuf gobolkan mar baad guddoomiye ka ahday waad soo maamushay kolley xaaladda amnigana gobolkan wax badan waad ka doorigsantaha maxaa isleeda meelaha hadda isleeda qaladaadka oo uu ku jiraa haddii la sixi lahaa magaalada nabad been qaleed
wallahi aniga markaan isweydiiye waxaan isweydiiyaa inkastoo de intaan joognan ay wax dhici jireen laakiin hadda dhaca hadda siday wax u dhacayaan moodaa inay yara ziyaado tahay waxay kale dadku ayfilaayeen haddii shalay meel joogtay baashu ama amnigaas ama siyaasadahaas inuu laga sii roonaado oo dawladdan sidaada waa qoray isu dhiiba qof walba meeshuu shala joogana meesha si fiican la gaaro ayay dadku danaynayeen waxaan malaynaynay inuu laga sii rey doonaan rajaynaynay ciidamada waan isweyn tahay shalay dee xabadda waxay ka dhexi jirtay madaxtooyada eryadooda waa ti laga saaray waxaa la geeyey gobolada ilaa iyo maalintid markii dambe waad ogsoon tahay tuulooyin yar iyo meelo yareed ay ku hareen shabaabka inta badan waa laga qabsaday wadan magaalada inteeda badan iyo gobolada soomaaliya in badan oo kamid waa ti laga xureeyey shabaabku marka dee ayagaa la daba taagnaa ayagaa weerar lagu ahaa laakiin hadda waxaad moodaa meesha ayaga lagu weerarka lagu ahaa laha ayagaa weerar ah horta qodobka waa qodobkaas haddii aan goobta joogaan aan lagula dagaalamaynin ayagaas ugu soo maqan waxaa kaloo dhiirigelinaya meelihii shalaa laga qabtay ayay maanta ayagii dib u qabsadeen meelaha qaarkood taas aydana dhiirigelinay keenaysaa ay keenayaan isla markaas haddana waxaad moodaa in maaragtay ay u baahan tahay istaraatiijo amni oo rasmi ah oo degan ay u baahan tahay nimankaani sidee loola dagaalami karaa sidee looga hortegi karaa waa un laba mid in la sameeyo in heshiis lala galo iyo in lala dagaalamo wax ka dhexeeya ma laha hadday heshiis ka diideen waxawaaye cagsigeeda waa in lala dagaalamaa marka haddii aan dagaalna ku socon heshiisna aysan ogolaynin waxa ay dhacaysa marka mar walba waxawaaye adigaa gabaad ku jirahayo marka taas waa qodob qodobka labaad waxay u baahan tahay shacabka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho jooga in kalsooni laga kasbado haddii aan shacabka kalsooni laga kasban oo shacabkuna aysan kula shaqaynaynin cadowguna asiga oo horar yahay adiguna aad si hadax ugu jiro kala daasalan u jirto waa dareemi kartaa marka culeyska imaan karo culeysku marka dadweynehu ku dhacayaa maalin kasta qof soomaaliyeeda dhimanaayo maalin kasta qof soomaaliyeda dhaawacmaayo maalin kasta hanti soomaaliyeda burburayso dhibaatadan dadkay ku dhacaya marka waxaa marka dambe caadi iska noqonaysaa dadku marka daada waxay u joogaanba inay iskala noolaadaan dhibaatadii joogaanba oo la iskala qabsado taasna waa quusatiimo
waayahay xilliguu adigu aada gobolkan soo maamulid waxaad sheegtay in amnigu uu roonaa laakiin hadda uu kasii daray ma sidaasay kula tahay in amnigu hadduu faraha kasii baxayo
xataa haddii aniga intaan aniga joogno oo amni amni daro ay jirto aniga kuwiga sii horeeya kasii liidat aniga waa wa waan dhaanay waa ogtahay magaalada muqdisho laysma mari karin laysuma socon karin xabadda waa soco jirta annaga intaan joogno yara way ka rooneed waxaan sugaynaa marka systemka bedelay inay sidii kasii roonaadaan ayaguna kasii ay sii raayaan oo gobollada degmooyinka waxaan ogsoon tahay aniga intaa inta ka baxaan joor baabuurta way kusugi jiraan uga imaan jiray anuu war weliya xabsi qabin baabuurka inta raashinka ka qaada gobollada bakool ugaarsiin jiray intana buulo burda ugaarsiin jiray maanta waad la socotaa magaalada muqdisho xagga xagga meel looga dhaqi kara ma jirto waa welwel iyo cabsi joorkan markaas sagaashan kilomitr dhowrka waa inaad diyaaro raacdaa gobollada kale waa sidoo kale marka dee mushkilada taasaa keenaysa ninku marka meesha ma la jiriyaba meesha shala jooga ma joogo meel ka sokaysa u joogaa meesha ka sokaysana cidda kula wadaagaleeda waa shacabki shacabkuna waxay dareemen cadaadis lagu hayo in dhibaato lagu hayoay dareemayaan waxay u baahan tahay marka asgariga jidka jooga wuxuu u baahan in wacyigelin loo sameeyo la wacyigeliyo dadka sida ula macaamilayo waxay u baahan tahay in ummadda kalsooni laga kasbado si ay kula shaqeeyaan haddaan ummaddana kula shaqaynaynin cadowgan horar kugu yahay adiga kaligaa kuma sinaa karta
hadda dowladdu tallaabay qaaday dabcan dhalinyarada ayaa loo magacaabay saldhigyada booliiska oo taliyaal cusub a marka masleedaha isbedeli keeni karaa dhalinyarada hadda loo dhiibay hogaanka booliisku weliba talisyada degmooyinka gobolka banaadir
wallahi hadda kuwa horu joogaba dhalinyara ahayn hadda marada ugu dambeysa odayaalo waayelaa saldhigyada joogi jiraan dhalinyaro maajoogteedana dhalinyaraa la geeyey marka aniga ismali hadda saldhig qof la geeyey ayaa wax weyn hadda bedeli kara laakiin ma muraal jebinayo dhalinyarada waxaan leenahay allah u fudayaan leenahay waa mas-uuliyad culus oo dusha la saaray laakiin waxay u baahan tahay meeshaas meelkaweynaa laga laga sugayo isbedelka inuu ka yimaado laakiin saldhig buliso oo maaragtay culayskiisa iyo cadadkiisa ayaan iyo xajmiga uu leeyahay aan ogsoonahay bedelkiisa dadku sugi may bedelku meesha waxay meeshay ka sugayan waxay aday meesha ay istaraatiijiyada amniga laga dejiyo ay ka imaan karto iyo cidda mas-uuliyadda ay ku dhacayso oo dadkaani mas-uuliyadda u qaaday una dhaartaa waxaa laga rabaa inay isbedel sameeyaan laakiin hadda wiilasha dhalinyarada waxaan u rajeyneynaa inay ku guuraysan doonaan aan rajeyneynaa wixii loo igmaday sheekh yuusuf adigu halkay kula tahay in isbedelku ku habboonaa oo dhanka amniga ah oo aad isleedahay magaaladuna way ku xasilaysaa haddii tallaabadaas dowladda ay qaado
walaadi maxaa isbedel waad la socotaa hay-addii nabad sugidda waxay sideed bilood ku dhawaada waxay leedahay waxay leedahay taliya nabad sugid aan taliyo jirin waana meesha keliya oo barnaamijkan la rabo inay la socdo sirdoon oo lagu helo xogtooda lagu helo looga hortaga meelaha ay joogaan dee ma jirto wilaayada kusimaa ku aad joogo oo taliyo xataa ma laha dee mushkilaadka jira ay kamid tahay marka anigu ma garanayo runtii baasha meesha iska qabalada waa garanlaanahay calaa kulli xaal dalkan dabaa u dhaartay inay dadkan badbaadinayaan inay dadkan cadowga ka xoreynayaan inay dalkan horumar gaadsiinayaan inay dalkaani ayagu ay mas-uul ka yihiin dadaa u dhaartay dadka u dhaartaa laga rabaa ummadaan ay u dhaarteen inay amnigooda wax ka qabtaan haddii ay wax ka qaban karin dee inay dadku u sheegaan oo rabaa baasha meesha iska qabanada ayagaa laga rabaa inay sheegaan waaya su-aasheeda ugu dambeysa ma isleedahay amni darada ka jirta caasimada iyo cabashada ciidanka iyo furimaha dagaalka meelaha ay kasoo baxayaan xogaa waa xiriir baa ka dhexeeya oo mushkilada jirta qeyb ka tahay
waxaan ogsoonahay shalay taliska nabad sugidda ciidan ou lahaa waxa waaye ciidankii la dagaali jiray shabaab inta badan oo ahaa waan ogsoonteeda ciidanka inta lahaa qaaler maaragtay buliiska lagu wareejiye waxna duurkooda iska galaan ninkaas duurka galay waa dareemi kartaa culayska meesha uu kusoo noqonayo waa dareemi kartaa ciidankii imaaraadka tababaro ayagoo meel ku caraysana waa sila kala diray meelay jaya arabigeen lama yaqaano ayagu laftirkooda waa dareemi kartaa culayska meeshay ku badinayaan waxaasoo idin waxay ka qayb qaadanaysaa amni daraday ka qayb qaadanaysaa okay haddii taas ay timiday oo culayskaasi uu jiro waxaa waaye badiil awiin in la sameeya badiilkeedina ilaa hadda lama hayo marka hadii ciidanka shaqaynayana la kala diray taliskii nabadsuguda shaqadan qaba lahay oo hawshaan u taagnayna inta badan oo ilaa hadda oon la ognahay inuu maarata tali taliya uusan lahayn aan soonahay ciidankii shala jooga maanta la wareejiyey kuwaan hadda soo gadooda marka aa dareemayso waxay fududeynayaan waxay dhiirigelinayaan cadowgiyaa dhiiranayo maxaa yeelay awood joogtay oo meel joogtay oo ku difaacaysaa kaa soo baxday meeshay kasoo baxdanana waa qabsanayaan waana kusoo dabakacayaan marka dawladda soomaaliya waxaa la gudboon ciidamada aagaga ku jira waa ciidankii dalkan xureeyey waa ciidankii shabaab naftooda u horay waa kuwii shala dhaawac ahaa waa kuwii shala ayaal qaarkood agoontoomada meeli waa kuwa maarata ilaa hadda soo taagan duruuf kastay kusoo shaqay jiraan maanta in lagu siimaray ama waa ciidan beeleed lagu haraaqo ama la yidhaahdo maaragtay weli aan xuquuqdoodii aan war la geliyo meesha kuma jirto waxay ahaydeen calalaqala xataa in si isdhigisan loola hadlo in la qanciyo in awoodda cidda iskale taliskaasi taliya waxay leedahay taliyo ciidan waxay leedahay wasaaraddaasa mid aa u dhisan waxaa u dhisan ilaa heer heer horuurin iyo heer oo maxaa u dhisan guuto ayaa u dhisan waxay ciidankan ayay la macaamilaan marka waxaan la qabiilaynayo iyo waxaan la iska dabagedinayo iyo waxaad moodaa dawladnimadii la aarya bixinayo moodaa baashaana sida aabitay maaha aabitay ciyaalka hadda meesha rabaan maseexayan maaha waxay u baahan tahay waxaana maskax degan in lagu maamulo dalkaana waxawaaye meeshuu shalay dawladsanaysada naqana loo baahan yahay hadday aadheeda amni iyo hadday aadheeda ciidan ah ku jiro iyo hadday aadheeday maaragtay siyaasadba waxaa rabaa inaan horu soconaan rabnaa si maaragtay baashaana dalkaana meel dheer oo ku dhaxyay in lawaada soo kabasho hayaa marka waxaa loo baahan kabashada inay horu socotaan raba inay gabalo noqoto lama rabo